Hooyo Khadija Cabdi Xuseen waa hooyo naafo ka ah labada lugood. Sida ay ii sheegtay, waxa ay ku naafowday shil gaari oo ay gashay dhowr sano ka hor, ma aysan helin dhakhtar iyo daawo sababo dhaqaale awgeed. Hooyadan oo ku nool duleedka xaafadda Busley ee magaalada Mandheera, waxa ay wada nool yihiin carruurteeda iyo zawjkeeda oo muddo shan iyo toban sano naafo ka ah aragga. Waa aabbo iyo hooyo labadaba naafo ah, waxa ay wajahayaan duruuf nololeed. Waxa ay sheegeen in maalmaha qaar aysan helin wax ay cunaan. Duruufta iyo gaajada waxaa u dheer xanuun oo labaduba waa naafo waxa ay u baahan yihiin gargaar caafimaad.
Magacayga Khadiijo Xuseen Cabdi aa layidhahaa. Waxaan ka noolyahay Girikaawti Mandheera kor. Waxaa weeyaan awal hore duqa indhoolahay toban sano ee hal sal hal sano gogasha kama kacin. Awal hore dad baan wax ma ma raadin jirin. Wuxuu isiga soo xamaalo. Aan anigana soo ilmaha nyaanyadoo yar yar inaan deen u qaadaan u soo xamaali jirin. Marka amin dhow. Hadda oo hadda wiigoo laga joogo wax la jiraan. Hal bisho waan jiifaa duqa waa jiifaa. Anigana lugta igu soo noqotay lugta awal hore dheebi ahayd. Saayid ayu xanuuni. Waa ka xiwaay marka. Lugtana saayid ayu xanuuni dheebadeedii. Hadda toban iyo soddon sano. Mar waa soo noqoni mar waa waa waxa weeyaan waa waa boogowi. Meesha laftana hadda wax ku jiraan aa lidhi. Marka laftana waxaan ka waxaan tabartayda gaar waysin aan dhaawac aan ka soo bixiyo lacagtana ma haysin. Marka aad maalin kasta waa la dhawaa lugtana hadda saayid ay intay lafaha si xanuuneen. Hadda ma bay istaagi karabo. Marka duq waa yeelkan oo ay jiifaa. Dowladda waxaan ka codsanayaa inaa inaa dhibkan hadda duqa noo jiif ayna soo orkaan aan rabanaa.
Hooyo Khadiijo waxa ay ka codsanaysaa mas'uuliyiinta iyo bulshadaba in ay gacan u fidiyaan halka aabbahan uu la hadli waayay xanuun iyo daruufo kale.
Muslimiinta kurti oo oo sida muslimiinta inay soo booqdaan aan rabnaa. Waxay noogu caawin karaan tabartoodii inay noo soo caawiyaan Juulaayda. Waxa loo baahan yahay ilmaha waxa weeyaan joodar ma qabto sariir ma qabto hal sariir saddex ashar ruux isla saacanaya marka dhibkana waa taasaa jirta marka ninkana duqana saayida waa yeel oo jiroeda oo jirool uu yahay noolashadana waxaa weeyaan duqana wax hadda soo dhex fuud waxa kastaa raba wax ilaahay islaamka marmarna islaamka lee wax noo keena ku karina anigana ma dhaqaqa meeshana iska fadhiya marka ilmahaas waa sideed anigu waa waxaa weeyaan sideed cunug waay duqiya nig toban xunug waay marka waxaa weeyaane waxaana la soo caawiya marka duulaa idhaah dowladda muslimka oo islaamka kurta inay soo caawiyaan rabnaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera